subax wanaagsan qodobada aad ku maqli doontaan warka subax ee raadiyaha simba waxaa ka mida maamulada puntland iyo jubbaland ayaa soo magacaabay guddiyada doorashooyinka ee lagu muransan yahay hogaamiyaasha garowe iyo kismaayo ayaa ku dhawaaqay shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada dalka guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa qaaday tillaabooyin lagu hirgelinayo doorashooyinka guddiga badbaadada doorashooyinka ee mucaaradka ayaa ka soo horjeestay baaqa guddiga lagu muransan yahay ee dowladda federaalk soomaaliya faahfaahinno dheeraada ayaa ka soo baxaya weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ka dhacay shabeellaha hoose dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay diyaarisay istaraatiijiyadda amni ee guud ahaan dalka madaxda dowladda ayaa lagu eedeeyey inay doonayaan doorasho hal dhinac ah oo lagu shubtay akhbaaraadka dibadda subaxnimadan sinba idiin haysana waxaa ka mida xaaladda xuduudda itoobiya iyo suudaan oo cirka isku shareertay iyo midowda yurub oo xilligan ka baaraandegaya tallaal caabuqa covid sagaal iyo toban oo lagu hirgeliyo yurub mar kale subax wanaagsan ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu waxay tilmaamaysaa siddeed iyo labaatanka bisha koowaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan intaad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warkayga subax iminkana qodobadaas oo faahfaahsan maamulada puntland iyo jubbaland ayaa soo magacaabay guddiyada doorashooyinka ee lagu muransan yahay iyadoo hogaamiyaasha garowe iyo kismaayo ay ku dhawaaqeen shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada hogaamiyaasha puntland iyo jubbaland ayaa waxay xalay soo saareen war murtiyeed ay kaga hadlayaan arrimaha doorashooyinka dalka gaar ahaan waxa ay warmurtiyeedkan intiisa badan diiradda ku saareen khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka warmurtiyeedkan ay soo saareen ayay ku sheegeen kadib dadaalla isdaba joog ah oo dowlaoo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay wadeen waxaa qabsoomay ee shirkii dhuusamare shirarkii dhuusamareeb wan waa dhuusamareeb kow labo iyo saddex iyo shirkii wadatashiga ee ka dhacay magaalada muqdisho sebtembar laba kun iyo labaatan ayna isugu yimaadeen madaxda dowladda federaalka ah iyo weliba dowladaha xubnaha ka madaxda guddiga wadatashiga qaranka ayaa toddobiiyo tobankii sebtembar laba kun iyo labaatan heshiis ka gaaray qabsoomidda doorashada dalka islamarkaana kowdii oktoobar ee laba kun iyo labaatan soo saaray habraacyada magacaabista iyo weliba maamulka guddiga doorashooyinka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhammaantood soo magacaabay xubnaha ka qeybgelaya guddiga doorashada ee dowladda dhexe hadda ee dowladda dhexe halka ay dowlada halka ay dowladaha xubnaha ka ah qaarkooda soo magacaabeen guddiga maamul doorasho ee heer dowlad goboleed magacaabista xubnaha guddiga dowladda federaalk ah iyo kuwa dowlad goboleedyada ay soo gudbiyeen ayaa hareer marsana ayaa layidhi habraacyadii lagu heshiiyey ee magacaabista iyo maamulka guddiyada doorashada dowladda federaalka ah ayaa sidoo kale wadatashi la-aan ku magacowday guddiga maamulka doorashada kuraasta somalilan iyo in dowladdu khalkhal amni ka abuurtay sidii doorasho uga qabsoomi lahayd gobolka gedo arrimahan ayaa waxaa ka dhashay khilaaf sababay in uu dib u dhaco fulinta heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatan lagu gaaray magaalada muqdisho maamulada puntland iyo jubbaland waxay waxay dareemeenayaa layidhaah ma gaare ama dareen ka muujiyeen qodobada abuuray khilaafka ee hareeyey fulinta heshiiskii toddobiiyo tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatan iyo habraacyadii lagu heshiiyey dowladaha puntland iyo jubbaland waxay dib u dhigeen ayaa layidhi magacaabista guddiyada maamulada doorashada oo heer puntland iyo heer iyo jubbalana inta laga wada hadlayo amniga waa arrimaha la isku hayo ee khilaafku ka taagan yahay xubnaha beesha caalamka oo ugu horeeyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay james swan ayaa dowr muhiima ka qaatay sidii madaxda wadatashiga qaranka ay shir isugu imaan lahaayeen loona xallin lahaa khilaaf ka jira iyo in dowladaha puntland iyo jubbaland ay soo magacaabaan guddiyadaasi ay uga qeyb noqoto doorash waa qabsoomidda shir wadatashi ah oo si guud loogu xaliyo dhammaan qodobada lagu muransan yahay maamulada puntland iyo jubbaland iyagoo oo tixgelinaya wakhtiga xasaasiga ah ee lagu jiro una gogol xaaraya qabsoomidda shir loo dhan yahay waxay shaaciyeen guddiyada maamul maamulka doorashada sidoo kale hase yeeshee waxaa nasiib darraha ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan in madaxda dowladda federaalka ah ay ka cagajiidayso qabsoomidda shir lagu xaliyo khilaafka ka jira qabsoomidda doorashada dalka haddaba waxaan dhammaan ummadda soomaaliyeed saamiileyda siyaasadda soomaaliya iyo beesha caalamka la socodsiinaynaa in puntland iyo jubbaland ay mar walba diyaar u yihiin in laga wada shaqeeyo sidii doorasho loo dhan yahay loogu wada kalsoonaan karo ay dalka uga dhici lahayd si ay u abuurto deganaansho siyaasadeed oo horay usii wada hanaanka dhismaha dowladnimada soomaaliya sidaa darteed waxaa madaxda dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ugu baaqaynaa in shir degdeg ah la isugu yimaado magaalada muqdisho soddonka bisha janawari ee laba kun koob iyo labaatan si loo xaliyo arrimaha hortaagan doorashada waxaan sidoo kale beesha caalamka ugu baaqaynaa inay gacan ka geystaan in dalka laga badbaadiyo khatar amni iyo xasilooni darro siyaasadeed oo uu wajihi karo haddii la gaaro siddeedda februari ee laba kun koob iyo labaatan iyadoon heshiis rasmi ah laga gaarin qabsoomidda doorashooyinka dalka hogaamiyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ayaa xalay soo saaray warmurtiyeedkaasi wadajirka ah iyadoo iyagoo ugu dambeyn magacaabay guddiga doorashooyinka xubnaha hogaamiyaha labada maamul ayaa warmurtiyeedka wadajirka ah kadib waxay siyaabo kala duwan u soo saareen guddiyada heer dowlad goboleed ee labadaasi maamul ku matalaya arrimaha doorashooyinka dalka maamulka jubbaland ayaa soo magacaabay sideed xubnood oo ah liiska xubnaha guddiga maamulka doorashada qaranka ee heer dowlad goboleed ee jubbaland maamulka jubbaland waxay sii waxaa la yirideynaysaa liiska xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka qaranka ee heer dowlad goboleed oo kale ah siyaad maxamed mursal axmed maxamuud cumar axmed abdi axmed cabdinuur samsom faarax abuukar maxamed cusmaan gaab ibraahim aadan ibraahim axmed yuusuf maxamed iyo abuukar nuur cabdi waa sideed xubnood waxaa hogaamiyaha maamulka jubbaland oo bartiisa facebooka kusoo qoray guddigan islamarkaana ku shaaciyey uu sheegay in maamulka jubbaland uu garoonsaday xilligan xasaasiga la marayo islamarkaana uu ka faa-iideysanayo wakhtiga kala guurka ee xilligan dalku marayo hogaamiyaha jubbaland sidoo kale waxa uu sheegay in guddigani uu shaqayn doono heshiis kadib waxaana maamulka jubbaland magaalada kismaayo ay kasoo magacaabeen sideed xubnood oo ah liiska xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka ee qaranka heer dowlad goboleed ee jubbaland waxaana la sheegay in xubnahan sideed ah oo ay ku jirto hal gabar ay ka mid ahaayeen guddigii doorashooyinka maamulka jubbaland ee la shaqaynayay hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe doorashadii wareega koowaad uu kusoo baxay islamarkaana waxaa la aaminsan yahay inay yihiin xubno aada ugu dhow madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa soo magacaabay sideedan xubnood oo u arko inay dhiraandhirin karaan arrimaha doorashooyinka heer dowlad goboleed waxaana loo arkaa xubno isaga daacad u ah oo aada ugu dhow islamarkaana ka shaqeeyay doorashada marka saddexaad uu kusoo baxay hogaamiyahan maamulka jubbaland ayayna imaaneysaa magacaabistiisa xubnahan isagoo walaac ka muujiyey xubnaha guddiyada doorashooyinka ee maamulada kale ay soo magacaabeen islamarkaana warmurtiyeedka ay isaga iyo hogaamiyaha maamulka puntland soo wada saareen lagu sheegay in habraacyadii la baalmaray sidoo kale hogaamiyaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa soo magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka ah heer maamul goboleed ee maamulka puntland waxaana laga magacaabay garowe maamulka puntland waxay shaacinayaan ayaa lagu yiri war ka soo baxay madaxtooyada maamulkaasi xubnaha guddiga doorashada federaalka ee puntland kuwaasi oo kale ah cabdikariin muuse maxamuud muuse cabdulqaadir ducaale axmed cabdi maxamuud caynaanshe yuusuf xuseen caydaruus axmed faarax cabdirasaaq cabdulle faarax farxiye xuseen maxamuud iyo canab xaaji saleebaan warsame xubnahan ayaa iyaguna ah sideed xubnood oo ah kuwa maamulka puntland afar bilood iyo muddo dhowr iyo toban cisho ah laga sugayey islamarkaana waxaa guddigan ka mid ah laba gabdhood iyadoo la aaminsan yahay xubnahan hogaamiyaha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland inay soo magacaabeen guddiyo ay ku kalsoon yihiin islamarkaana xafiisyada kala duwan ee maamuladaasi ka yimid walow inta badan ay ku eedeynayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada qaarkood in guddiyada ay soo magacaabeen aysan ahayn kuwo loogu la raacay habraacyadii doorashooyinka ee lagu talagalay iyo heshiisyadii toddobiyo tobankii sebtembar ee gareen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya guddiga doorashooyinka lagu muransan yahay ayaa qaaday tillaabooyin lagu hirgelinayo doorashooyinka dalka guddiga doorashooyinka ee lagu muransan yahay ayaa waxay shaaciyeen in xilligan ay qaadeen tillaabooyin dhowr ah oo lagu hirgelinayo doorashooyinka dalka waxayna sheegeen guddigan in ay bilaabayaan sidii loo hirgelin lahaa doorasho wadar ogol ah oo dalka ka dhacda guddigan oo lagu xaglinayay inay aada ugu dhow yihiin dowladda federaalka soomaaliya ayaa hadda waxay sheegeen inay bilaabayaan arrimaha doorashooyinka islamarkaana ay kala shaqeynayaan dowladda federaalka soomaaliya sidii dalkan ay uga dhici lahayd doorashada wakhtigii loogu talagalay xubnaha dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya ee arrimaha doorashooyinka guddiga u ah ayaa waxaa la shaaciyey in xilligan ay ugu talagaleen arrimaha doorashooyinka islamarkaana ay bilaa ay qaadayaan tillaabooyin dhowr ah guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka qaranka ayaa qaaday tillaabooyin dhowr ah oo la xiriira arrimaha doorashooyinka waxayna sheegeen in xilligan ay bilaabayaan sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho wakhtigii loogu talagalay ku dhacda guddigan oo qodobo dhowra soo saaray ayaa kaga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo waxyaabaha u qabsoomay waxayna sheegeen in dhammaanba ay diyaariyeen habraacyadii doorashooyinka iyo sidii wakhtigii loogu talagalay doorashadu ugu dhici lahayd waxay sidoo kale sheegeen iyadoo ay ka maqan yihiin guddiyada maamulada puntland iyo jubbaland inay dhowaan bilaabayaan arrimaha doorashooyinka dalka waxay baaqu direen xubnaha mucaaradka ah gaar ahaan midowda musharaxiinta iyagoo u soo jeediyey in ay iska ilaaliyaan hadallada xanafta leh ee warbaahinta la marinayo islamarkaana ay taasi sababi karto xasilooni darro ka dhacda gudaha dalka waxay sidoo kale guddigani u mahad celiyeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya hogaamiyaasha dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka oo ay sheegeen waayihii u dambeeyey in geed dheer iyo mid gaabanba ay u fuuleen sidii loo xallin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaana sidoo kale xal looga gaari lahaa tabashooyinka ka jira qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka islamarkaana looga midho dhalin lahaa arrimaha la xiriira doorashooyinka iyaga oo ka hadlay sidii meesha looga saari lahaa khilaafaadka jira waxay u soo jeediyeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya in meesha ay ka saaraan khilaafaadka hareeya arrimaha doorashooyinka dalka islamarkaana iyagu markaa waxaa ka dambeeya ay bilaabi doonaan arrimaha la xiriira doorashooyinka ayna u diyaarsan yihiin in dalka ay ka qabtaan doorasho wadar ogolah oo wakhtigii loogu talagalay ku dhacda afhayeenka guddiga waa guddiga badbaadada doorashooyinka ee magacaabeen midowda musharaxiinta oo la hadlay raadiyaha simbe ee muqdisho ayaa guud ahaanba ka soo horjeestay tillaabooyinka ay qaadeen guddigaasi waxauna sheegay inay yihiin guddi sharci darra ah islamarkaana baaqooda iyo tallaabo walba ay qaadaan uu yahay mid ka soo horjeeda sharciga islamarkaana baalmarsan waxa uu sheegay in iyagu ay u taagan yihiin badbaadinta doorashooyinka dalka islamarkaana ay qaadayaan tallaabo walba lagu hor istaagi karo doorasho hal dhinac ah islamarkaana aan la isku waafaqsanayn waxa uu sheegay in qaar ka mid a hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka soomaaliya ay doonayaan in xilligan doorashada ay noqoto mid gaar ah islamarkaana aysan marnabo aqbali doonin
waxaanahay guddi u taagan badbaadinta doorashooyinka qaran waxaana na magacaabay murashaxiinta xukunka raba inay u tartamaan waxaan u taaganahayna waa waxa muwaadin walba oo soomaaliyeed xaq u siinaya dastuurka oo ah in la helo doorasho hufan oo xor ah oo xalaal ah waxayna ku qeexan tahay dastuurkeenna si cad bayna ugu qeexan tahay umana baahna in qolana aan sharci ka qaadano qolana aan aan maaragtay hoos tagno waa xaq dastuuri ah oo muwaadin walba oo soomaaliyeed leeyahay in uu wax doorto lana doorto si loo doorto ama wax u doortona waa in habraacyo iyo halbeegyo waafaqsan dastuurka iyo qaabka doorashada waddan dimuqraadiga u dhici lahayd in la helo weeye haddii dowladdu damacdo marka inay ka leexato qaabkaas waxaa waajib nagu ah inaan kusoo celino jidka una istaagna xuquuqda dastuuriga ah wayna fiican tahay arrin wanaagsan weeye in muwaadiniintu ay ku baraarugaan inay u istaagaan inay difaacdaan dastuurka sharciga waa waa arrin loo baahan yahay arrintaasoo kale bulshooyinka caalamka inay gaaraan miday ku qaadataa waa arrin fiican keliya waxaa la rabaa qolo walba inayna sharciga iyo dastuurka waxa uu ogol yahay inayna dhaafin waa intaa weeye waxaa loo baahan yahay si sida dowladda aan rabna inaan uga joojino inayna sharciga ku tumanin sidoo kale muwaadinka isagana waxaa laga rabaa inuuna sharciga iyo dastuurka ku xadgudbin waa intaas weye qolo walba wacyigeeduna kobco sharcigana la ilaaliyo
hafayeenka guddiga badbaadada doorashooyinka ayaa sheegay inaan la aqbali doonin war walba oo ka soo baxa guddigaasi islamarkaana ay ku dhisan yihiin sharci darro waxa uu sheegay in diyaar ay u yihiin inay ka qayb qaataan doorashooyinka dalka waxa uu sidoo kale sheegay in marnaba midowda musharaxiinta ah aysan ka qaybgeli doonin doorasho guddigaasi qabanayo islamarkaana ay loo baahan yahay tartamayaasha inay u siman yihiin guddigaasi waxa uu sidoo kale sheegay baaq walba oo ay soo saaraan xubnahan guddiga iyadoo aan la kala dirin amaba aan laga saarin xubnaha la aaminsan yahay in laga keenay hay-adda sirdoonka iyo xafiisyada kala duwan ee dowladda federaalk soomaaliya in aysan midowda musharixiintu marnaba u tanaasuli doonin islamarkaana ka qeybgeli doonin doorasho ay maamulayaan faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose sida warkan uu ku faahfaahinayo faysal cabdi faarax
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay kusoo waramayaan in weerar khasaare kala duwan dheliye uu ka dhacay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyadoona weerarkaasi lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta maamulka koonfur galbeed soomaaliya weerar bambagacmeed ah ayaa waxaa la sheegay in saacadihii lasoo dhaafay lagu qaaday bar kontarool oo ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ay ku lahayeen gudaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana weerarkan la sheegay inuu si gaara uga dhacay degmada walaweyn gaar ahaana wadada aada magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ila wareedyo ku sugan gudaha degmada walaweyn ayaa waxa ay kusoo waramayaan in ay maqlayeen jog culus iyo rasaas oo xigtay iyadoona la sheegay in weerar bambagacmeed ah oo lagu qaaday bar kontarool ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku lahayn degmada walaweyn uu ka dhashay khasaare kala duwan oo u badnaa dhaawacyo wararka aanu ka helayno halka uu weerarku ka dhacay ayaa waxa ay kusoo waramayaan in ilaa iyo shan askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku dhaawacmeen weerarkii xalay ka dhacay bar kontarool oo ku taala degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana la sheegay in dhaawacyadaasi loo qaaday qaar ka mid a isbitaalada waaweyn ee ku yaala magaalada waa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo sidoo kale deegaanada kale ee hoos yimaada degmada walaweyn ee gobolkaasi shabeellaha hoose ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay degmada walaweyn iyadoo sidoo kale aysan jirin wax war oo kasoo baxay maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo looga hadlayo weerarka ka dhacay gudaha degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaana lala beegsaday ciidmo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya saak waxaa degan xaalada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaana lasoo sheegayaa in ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo ciidamo ka tirsan dowladda ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan halkii xalay uu ka dhacay weerarku iyadoona ay jiraan in markaasi saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo ka wadeen iyadoona la sheegay in kadib weerarkii xooganaa ee xalay halkaasi ka dhacay ay ciidamadu rasaas fureen degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaa muddooyinkii dambe waxay ahayd mid qallaaso xoogani uu ka jiray marka la fiiriyo in ay ka dhaceen weeraro kala duwanaa kuwaas oo ay markaasi ku waxyeeloobeen dad shacab ah ciidamo ka tirsan dowladda kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamo amisom ah oo dhammaantood weeraro qaraxyo iyo sidoo kale dilal qorshaysanba ay ka dhaceen waxaana degmada walaweyn lasoo sheegayaa in ay markaasi sanadihii ugu dambeeyey ay wajahaysay falal kala duwan oo la xiriira in kuwo amni darro ah
faysal cabdifaarax aad buu umahadsan yahay codkiisi yaa dhegeystayaal u dambeeyey warka subax ee raadiyaha simba injineer kooshinyare ayaa warkaa subax inoo farsameynayay shaacir aan ahay cidda warka iyagu seegay simba news ay ka daalacan karaane nabadgelyo
radiow simba howraarsame waa reediyo hilaaco hogmaayo hadlaayo abad aan la moogaan lama hure lama hilmaame la hadalhayo waa reediyow simba waa heegana daacada hubka kaliyu leeyahay waa kan shacabka ugu heliya har iyo habeen la garab jooga